بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم مجالس رمضان, مجالس رمضان, مجالس رمضان لفضيلة الشيخ cabdi kariim xasan xoosh
fadlan ku soo dhowaada fadhigii saddexaad alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waxaan horta baraarujinayaa dadka aan salaadda soo gaadhin oo ragcad aan inala tukanin laba ragcadood ma tukanayaan waayo jumcihii may soo haleelin jimcaha waxaa lagu soo gaadhaa in ugu yaraan ragcad la soo gaadho qofkii aan ragcad ka soo gaadhin oo rukuucdii dambe ay dhaaftay ma tukanayo jimco tukan maayo duhur buu tukanayaa afar duhura ayuu tukanayaa salaaddii jimco ma soo haleelin salaadda jimce ragcad baa ugu yar wax lagu soo gaadho ragcaddiina rukuucdaa lagu soo haleelayaa marka dadkaasi ha iska jiraan yaynay tukanin laba ragcadood yaynay tukanin ta kale masaajidda laftoodu way kala horreeyaan masaajidda qaarkoodoo weli aan laga gelin baa jira salaaddii waxa markaa waajib ku ahayd ruuxaa jumcadu ku waajibay inuu cararo oo masjidkan haddii ay dhaaftay salaaddii jimce inuu ka gaadho masaajidda kale inuu ka gaadho ayaa markaa saarnayd oo waajib ku ah haddii kale waa dembaabay duhurkani dembiga ka ridi maayo kollayba markaa wuxuu noqonayaa mid dembaabay uu noqonayaa meel kale hadduu ka gaadhayo salaaddii waa inuu ka gaadhaa oo isku dayaa inuu salaaddii haleelo taasi waa baraarujin ku saabsan salaadda jimcada ku saabsan waana dhacdaa marar badan dadka qaarkood inay dhaafto salaadda markaa jumca ay dhaafto ayaa dhacdaa waxaan kaloo baraarujinayaa masalo labaad oo iyaduna ku saabsan salaadda masaladaa labaad waxay tahay salaadda marka lagu xidhanayo imaamka oo ruuxa masbuuqa ee salaadda lagala hormaray uu ku xidhanaayo rukuucda markuu kaga xidhanayo waxaa shardi ah imaamkoo rukuucsan inaad rukuucda ku gaadhaa shardi ah markaad rukuucayso lowyada qabsanayso waa inuu imaamku lowyada haystaa oo rukuucsan yahay ee hadduu ka tooso oo ay isdhaaftaan oo isaguna soo kacayo adiguna aad markaa jilbaha sii qabsanayso rukuucdaa maad gaadhin ragcaddaana tirsan mayse ragcaddaa lama tirsanayo waxaa shardi ah inaad ku gaadho rukuucda haddaad ka shakido aad istiraado talow rukuucdii ma ku gaadhay mise kumaad gaadhin asalku waa inaanad ku gaadhin waxaad ka soo qaadaysaa inaanad ku gaadhin walow aad rukuucdidba lama tirsanaya ragcadda ah shardi waxa ah in imaamka rukuucda lagu haleelaa shardi ah haddaan rukuucdii lagu gaadhin oo markaad rukuucday aan imaamku rukuucsanayn xaalka caynkaasa ragcaddaa ma tirsanaysid haddaad isku qabatana waxaad ka soo qaadaysaa inaanad ku haleelin waayo asalku wuxuu ahaa inaanad ku gaadhin sugnaanshay u baahantay inaad ku gaadhay taasna hal aan lagu baraarugsanaado dad badan baa iyadoo aynay imaamkii rukuucdii ku gaadhin haddana markaa ragcadda iska tirsada markaa taana aad iyo aad aan loogu baraarugsanaado bishii khayrka badnayd baa inoo bilaabantay wiiggii hore ayaynu ku jiraa wakhtiguna wuu cararayaa saynu horeba u baraarujinnay fursadda ha laga faa'iidaysto waa bishii soonka waa bishii qur-aanka waa bishii qiyaamka salaadda taraawiixda leh oo bishii la tukan jiray fadli badan baana salaaddaa ku jira oo nebigu wuxuu ku ballan qaaday sala allahu alayh wasalam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi kii kaca markaa ramadaan habeennada ramadaan kaca iimaanu ilaahay rumaynaya daraaddeed u kaca iyo doonisu ajar doonaaya daraaddeed u kaca waxaa loo dhaafaa dembigiisii hormaray oo dhan baa loo dhaafaa waa fadli weyn dembi dhaaf baa lagu helayaa marka ha lagu dadaalo habeenka laylatulqadrigana kicitaanka la kaco dembi dhaaf baa laga helaa man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka habeenka laylatulqadriga kaca oo habeenkaa tukada iimaanu ilaahay rumaynaya daraaddeed u kaca iyo doonisu ilaahay ajar ka doonaayo waxaa loo dhaafaa dembigiisii hormaray marka dunuubta ayaa lagu dhaafayaa bishani waa bishii dembi dhaafka waa bishii naarka xoraynta nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam habeen kasta oo ramadaan ka mida in dad naarta laga xoreeyo aan hore looga xorayn wadalika fii kulli leyla saas aawoodee ha laga faa'iidaysto asbaabtii laynoogu dembi dhaafi lahaa oo naarta laynaga xorayn lahaa waynu la nimaadnaa asbaabtii waynu la nimaadnaa tawbadda iyo istikfaarka waynu la nimaadnaa dembiga waynaynu iska ilaalinnaa dunuubtii hore waynaynu ka toobad keennaa ilaahay waynaynu u noqonnaa daacadiiyo khayrka waynaynu farabadsannaa nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo mar walba khayrka ku dadaalaya bishanna si gaara ayuu khayrka ugu sii dadaali jiray marka aad iyo aad ha loogu dadaalo bishan khayrka soonta ha la ilaashado yacni lama raboo keliya in cuntada iyo cabbitaanka iyo waxa soonka jebinaye gurinayoo keliya la yska ilaaliye xataa sawaabkeeda iyo ajarkeeda waxa nuqsaaminaya waa in la yska ilaaliyaa oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man lam yadac qawla azuuri walcamala bihi waljahla falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah ruuxaan ka tegin hadalka beenta ah iyo waxa baatilkaa samaynta la samaynaayo iyo aqoon darrada bimacnaa dembiga ruuxaan iska ilaalin oo marka aan ka tegin ilaahay dan kama lahaa inuu cuntadiisa iyo cabbitaankiisa ruuxaasi iska daayo wax dana ilaahay kama leh waxaa loo jeedaa sawaab iyo ajar weyn ku bixin maayaa looga jeedaa marka waxa la yhaha waa sawmu lkhawaas dadka xulkee gaarka ahi waxay ka soomaan xataa xubnahoo dhan oo dembi oo dhan bay iska ilaalinayaan dembi oo dhan ayay iska ilaalinayaan marka soonka ha la ilaashado aad iyo aad ha loogu dadaalo marka habeenkii la soomaayo waa in soonka la niyeeyaayo habeennimada la niyeeyaa oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah kaan habeenkii niyo soon ku baryin oo habeennimada gudaheeda aan niyeyn soonkii wax sooma ma leh marka waxaa u shardiya soonka faralka ah habeenkoo isku jira in la niyeeyo saasaa shardi ah qofku waa inuu habeen walba ku seexdaa niyo soon berri inuu soomaayo niyadana saynu horeba u soo sheegnay lama shardiyo in lagu dhawaaqo ee waxa ku filan go'aanka qalbiga uu ka go'aansaday inuu soomaayaa ku filan go'aankaa qalbiga uu ka go'aansadayna dee markanuu suxuurta diyaarsanayo ku talagelaayo niyadii waa jirtaa marka niyadii waxay noqonaysaa inay dhacday ayay noqonaysaa haddaanu xataa ruuxu suxuurta u toosin oo u kicin waa inuu markaa soomanaadaa marka horena niyadaa ku seexdaa uu ku talagalaa marka haddii waagu ka dilaaco xalay ma suxuuran dad waaweyn baa iska cuna markaasay yidhahaan xalay suxuurtii baa iga tagtay markaasuu maalintii iska cunaya wuxuu cunayaana waa xaaraan inuu markaa iska cunaa uma bannaana in la suxuurtaa kama mid aha shuruudda soomka kama mid aha ee waa sunne sunnayaasha soonkay ka mid tahay soonkii waa asaxayaa iyadaan la suxuuran ee wuxuu noqonayaa ruuxu markaa inuu ka tegey shay sunna ah saasuu noqonaya sunnahana haddii uu markaa uga tegay cudurdaar dee waxa weeye dhibi ma saara yani wax xataa nuqsaani markaa kuma sugnaa waayo cudurdaarku waxa weeye waxyaalaha waajibaadkaa bay riddaa markaa saas aawadeed yani marka habeenkii ha la niyeeyo niyada ha lagu baryo waxyaalaha soonka jebiya aad ha la ysaga ilaaliyo waxaa ka mid a cunitaanka iyo cabbitaanka ayaa ka mid ah ogaan wax loo cuno waxna loo cabbo ayaa ka mid ah marka waagu dilaaco laga bilaabo ilaa inta qoraxdu ka dhacayso waxay ka mid tahay waxyaalaha soonka jebinaaya wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajri haddaanu ruuxu u badrheedhin ee halmaan ama kama hadday uga dhacdo oo ruuxu markaa isagan is-ogayn uu wax cuno ama wax cabbo xaalka caynkaasa soonka ka jabi maayo marka uu isxasuusto waa inuu waxa uu afka ku hayo tufaa dabeedna markaa soonkiisa halkii ka wataa waajibku waa saas weeye maalintaana soonkeedii waa u jiraa sida nebigu sala allahu alayh wasalam xadiista qaar ku sheegay laakiin hadduu ruux arko ruuxiis ilaawey waa baraarujinayaa kama aamusayo uma daynaayo ee waxay tahay sharcigu inuu baraarujiyo u sheego waxyaalaha kale soonka jebinaaya waxaa ka mid ah fii macna alakli washurbi wixii ah oo cunitaanka iyo cabbitaanka la macno ah waxay culammadu yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi waxyaalaha cunitaanka iyo cabbitaanka la macnahay waxa weeye ruuxii in dhiig lagu shubo ama in waxa weeye sayloonno iyo wax la mid ah alibaru lmuqadiya waxa la yidhaahdo inuu markaa ruuxu qaato waayo ruuxu wuxuu kaga maarmi karaa cunitaanki iyo cabbitaankii cunitaankan iyo cabbitaankanna waxay noqdaan markaa dhiig waa noqdaan marka dhiiggii haddii lagu shubo dee wuxuu ka helayaa quwo ayuu ka helayaa saas oo kale waxaa sayloonnada markaa dadku ay isku xidhaan wakhtiga uu qofku sooman yahay inuu isku xidhaa markaa uma fura waayo waa fii macna alakli washurbi soonkii markaa waa ka guraya waxyaalaha kale soonka jabiya waxaa ka mid a galmada weliba markaa qalle iyo kafaaray labadaba waajibisaa asaynu horeba u tilmaannay axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam ay sheegaysa ugu so aroortay waxyaalaha kale soonka jabiya waxaa ka mid ah attaqayu camdan ogaan in laysaga matajiyo oo matagga laysaga keeno oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man daracahu alqayu falaa qada'a calayh qofka matag ka qaalib noqdo oo matagga aan iska keenin ee isagu markaa mataggaasi uu soo jiidho uun wax qallo la yidhahdo ma saara waman istaqaa'a falyaqdi kii iska matajiya oo matagga isagu iska keenaa ha qalleeyaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka matagga layska keene layska matajiyaa soonkii waa burinaya waxaa ka mid a waxyaalaha soonka jebinaya asacuud yacni waxa uu ruuxu sanka ka qaato ayaa markaa ka mid a hadduu sanka wax iskaga shubo oo waxaasi hoos u dhaadhacaan soonkii waa ka jabaya waxaa laga qaadanaya xadiidkuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima ku xeeldheerow sandaarsiga inaad sooman tahay mooyaane haddii kale sandaarsiga aad sandaarsanayso marka weysada ku xeeldheerow laakiin hadduu ruuxu sooman yahay xadiidku wuxuu ku tusinayaa inaan markaa aad loo sandaarsanayno biyaha aan sanka aad loogu eriyeyn maxaa laga taxadirayaa waxaa laga taxadirayaa biyahaasi sanka inay hore u cararaan oo deedna caloosha tagaan marka wixii sanka laga qaataa jawfka u dhaadhacaa waxay noqonayaan marka wax soonkii burinayay noqonaya waxyaalaha kale soonka jabiya waxaa ka mid ah dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada dumarka waa ka jabinaya labadaa dhiig midkood hadday arkaan soonka waa ka jabaya iyagoo dhiiggaalena ma soomi karaan hadday soomanaayeenna oo uu ka yimaadana waa ka burayaa soonkaas oo markii caaisho la weydiiyey radia allahu canha wa ardaaha maa baalu lxaa'idi taqdi asawma walaa taqdi asalaa maxaa u sugnaatay gabadha caadada qabtaa oo soonka maxay u qallaynaysaa oo salaadda u qallayn weyday caaisha waxay ku jawaabtoo tidhi kaana dalika yusiibuna fii cahdi nabiy sala allahu alayh wasalam fakunnaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa dhiigga caadadu wuxuuna haleeli jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam baana haddaan dumarka nahay naga iman jiro na haleeli jiray marka waxaa nala amri jiray inaannu soonka qallayno ayaa nala amri jiray marka dhiiggaasi naga yimaado salaadda inaannu qallayno nalama fari jirin marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa inuu soonkii jebinaayo soonkaana la qallaynaayo ayuu xadiidku markaa ku tusinaya waxyaalaha markaa soonka jebinaaya waxaa ka mida markaa waalida hadduu ruuxu waasho soonkii waa ka jabaya waayo ehel cibaado uma aha cibaadana markaa kama ansaxdo ruux markaa waalan laakiin hadduu wakhtiga oo dhan yacni maalintao dhan wada waalan yahay maalintaas soonkeedu waa ka dhacaya qalle ma saara laakiin hadduu qayb maalinta ka midana waashay qayb ka midana uu miyir qabay waxay noqonaysaa maalintaa inuu qalleeyo yacni saas iyadaa bay noqonaysaa ashyaadaa soonka jabinaysa ashyaadaasaa ugu bidhaan dheer marka soonka aad iyo aad ha loo ilaashado ha lagu dadaalo daacada qur'aan akhriska aad ha loogu dadaalo khatiibku aad wuxuu uga warramay qur'aanka iyo in la akhriyo oo bisha ramadaan aad loogu dadaalo qur'aan akhriska oo qur'aankii lagu tadabburo oo loo fiirsado aayaad iyo adillo ku saabsan mawduucaana waa soo qaatay marka aad iyo aad bay u fiican tahay in lagu dadaalo akhriska qur'aanka la akhrinayo waayo waa bishii qur'aanka la soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam yacni qur'aanka aad buu akhrin jiray saxaabadiisu aad bay qur'aanka u akhrin jireen yacni selafkii iyo muslimiintii hore aad iyo aad bay u akhrin jireen qur'aanka bisha ramadaan khaasatan a'immada qaarkood waxaa laga sheegaa in bisha ramadaan saddex maalmoodoo kasta inay dhammayn jireen qur'aanka qaar laba maalmoodoo kasta inay dhammayn jireen baa laga sheegaa imaamu shaafici waxaa laga sheegaa inuu sanadkao dhan habeen kastaa qur'aanka dhammayn jiray ramadaan hadday soo gashona habeenkii laba goor buu dhammayn jiray waa imaamu shaafici ya a'immada qaarkood waxaa laga sheegaa inay sanadkao dhan toddoba maalmoodoo kasta qur'aanka inay dhammayn jireen ramadaan hadday soo gashona saddex maalmoodoo kasta inay dhammayn jireen yacanii si gaaray ramadaanta ugu sii dadaali jireen si gaara ayay ugu dadaali jireen qaar baa waxa weeye waxay samayn jireen saddex maalmoodoo kasta ramadaanta inta kale ayay dhammayn jireen tobanka dambe hadday soo galaana laba habeen oo kasta waa dhammayn jireen qaar ba habeen kasta dhammayn jireen shaaficina waa taalay laba goor bu habeenkii dhammayn jireen bacdu selaf waxay samayn jireen inay markaa qiraa'ada ay akhrinayaan ay yareeyaan laakiin wakhtigay akhrinayaan farabadiyaan oo dadka qaar waxay ku dadaalaan inay aad iyo aad qur-aanka u dudubiyaan taas oo kale waxa ka fiican bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood in waxa weeye qiraa'ada laga dhigo qiraa'ad deggan oo lagu tadabburo waxaa la sheegaa marka waxa weeye qaarkood inay aayad ku celcelin jireen iyagoo markaa qalbiga ku dhaqdhaqaajinaya oo ku ooyaaya aad inay ugu celcelin jireen marka aayad marka aayad qur'aanka ka mid a yacni waxay ka digi jireen dudubiska qur'aanka la dudubiyo saas aawadeed ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiista qaarkood ku sii sheegay yacni yakunu fii ummatii qawmun yashrabuuna alqur'aana shurban yacni dad markaa qur'aanka qurqurinayoo cabbaya oo ulululu sidaa u shubaya ayaa ummaddayda ka mid noqon doona maaha madxi la ammaanaayo waayo shay kasta oo madxiya dee saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam baa ummadda kale kaga horraysa shay aan soo bixin oo wakhtigaa jirin oo la odhanaayo dib buu ka jiri doonaa dee lagama qaadanayo fadiilo ka qarsoontay iyaga ama fadli ay iyagu gaadhi waayeen oo cid kale gaadha inay jirto markaa saas aawadeed qur'aanka markaa waxay qiraa'ada la akhrinayo qiraa'ad deggan ha laga dhigo dudubiska ha laga daayo cabdullahi bn mascuud wuxuu odhan jiray iyaakum walhadrama waxaan idinka digayaa inaad qur'aanka markaa dudubisaan laa yakun hammuka aakhira suura aw kamaa qaal hammigaagu yaanu noqon suuradda dhammaadkeeda goormay kaa dhammaanaysa yacni waxa weeyaan waa inaad markaa qalbigii ku soo xaadiristaa ku tadabburtaa u fiirsataa aad iyo aad ugu dadaashaa qiraa'adii qalbiga ku dhaqdhaqaajisaa marka taas waa in aad loogu dadaalaa towbadda iyo istikfaarka aad ha loo badsado khaasatan wakhtiyada suxuurta ilaahay ha la dembidhaaf weyddiisto si aynu markaa dembidhaaf u helno aad ha loogu dadaalo marka la afurayo lafteeda ha la ducaysto oo wakhtigaasoo kale ducadu waa mustajaabo marka la afurayo yacni ha la ducaysto oo ilaahay markaa ha la baryo ilaahay ha la baryo qofkuna markuu afurayo waa inuu xalaal ku afuraa xaaraan inuu ku afuro waa inuu iska ilaaliyaa xalaal waa inuu ku afuraa marka aad iyo aad khayrka ha loogu dadaalo aad markaa waxa wayaan hala isaga xil saaro bishan yacni inaad mid dambe gaadhi doonno ma ogin tan baynu hadda haynaa fursaddan aynu hayno aan ka faa'iidaysanno maa madaa faata waalmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey tage ma soo noqonayaan waxa soo socdaana waa hayboo inaad gaadhi doonto ma ogin saacadda markaa aad joogtaa kuu sugnaatay maantaynu ramadaan joognaa war fursadda aan ka faa'iidaysanno war aan ka fara qabsanno war aan ku lexe jeclaabno waxaynu shaqaysannayna aan ilaashanno dadka qaarkood camal wanaagsan oo badan iyagoo samaynaya ayaa laga yaabaa camalkooda haddana inay dayacaan oo aynay markaa ilaashan oo camalkaas marka ay noqdaan qaar marka waxa weeye yacni xadgudub iyo dembi iyo macaasi iyo xumaan ka dambaysinaya qaar baa bishii ramadaan oo dhan intuu sooman yahay ayaa maalinta marka waxa la afuro ayaa laga yaaba hadduu doono salaadda inu ka tago muxuu shaqaystay markaa hadduu nin xoolo fara badan shaqaysto oo xoolihii dabad aanu ilaalinoo dayaco amaba uu gubo tacabkiisa sow tacab khasaar ma aha xasanaadkaad shaqaysato ama bishan ha ahaato ama bil kaleba ha noqotee waa inaad markaa ilaashataa aad iyo aad waa inaad u ilaashataa qaar ha dhow dadka loo qaybiyo inay noqdaan oo waxba kuu soo hadhi waayaan waa inaad iska ilaalisaa taa waynu aad iyo aad isaga ilaalinnaa yacni waxa weeye weliba bahasha xanta la yidhaahdaa dee aad aynugu daranna yacni marka aad iyo aad aan isu ilaalinno ilaahay aan u toobad keenno camalkeenna aan dhowranno aad iyo aad aan ugu dadaalno wax su-aali hadday jiraan oo ramadaanta ku saabsan waa insha allah waa isku daya inaynu ka jawaabno su'aalaha soonka marka waa inay ku saabsanaa cilmulxaal yacni cilmiga ku saabsan wakhtiga lagu sugan yahay waa ka xag jira cilmiyada kale afdalulcilmi cilmulxaali bay culammadu yidhahdaan cilmulxaal waxaa loo jeedaa waa daacada wakhtigaa joogta ayay ku saabsantah haa su-aal muhima weeye su-aashaas waxay ku saabsan tahay bahashan nakaska ah ee dadka xiiqda qabaa ay markaa isticmaalaan ee nakaska ah ta noocaasi waxa weeye maxay noqonaysaa yacni soonkii wax ma yeelaysaa mise ma yeelayso taas kolley calaa kulli xaal ishkaal baa ku jira laakiin ra'yiga ay culamo badani fatwoodeen baan idiin sheegayaa walow naftayda waxa kaga sugnaadaanbe ra'yigaasi wuxuu yahay sida lajna daa'ima iyo culamo kale oo waaweynba ay fatwoodeen yacni nakaska bakaaqa ay yidhaahdaan ee dadka xiiqda qabaa ay isticmaalayaan waxay fatwoodeen ahlu cilmigaas waaweyni oo sheekh ibnu baaz iyo lajna daa'ima ay ka mid yihiin iyo culamo kaleoo waaweynba in waxa weeye soonkii aynay waxba yeelaynin saas yadaabay markaa fatwoodeen marka hadday dantu keensato ruux waa isticmaali karaa soonkiisiina waxba kama noqonayo sidaasay yidhaahdeen wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsantahay qofka fidriga laga bixinaayo ma nooc keliya la bixinayaa mise waxa weeye noocyo kala duwan baa la bixin karaa haddii raashin bisil la sameeyo yacni waxay noqonaysaa un wuxuu ka dhergaayo un dee in la siiyo oo ku filan marka shartina ma aha isku nooc inuu noqdo laakiin raashin qaydhin haddii la bixinaayo haddii waxa weeye nooc keliya oo noocyada quutulqaalibkee la isticmaalo ruuxu u bixiyo waa kifaaya waana ugu dhan tahay wallahu aclam ha su-aasha labaad u kaadi dadku waa badan yahay marka waa su-aal sahal ta ku saabsan waxa weeye fidyadii hadduu ruux cudurdaar leeyahay oo fidyadii bixiyo yacni waxa weeye ma ka ansaxaysaa yani hadduu bisha bartankeeda markaa bixiyo kollay intii yani markaa tagtay inay ka ansaxayso shaki ma leh laakiin tan ku saabsan markaa inta soo socota xoogaa ishkaal bay leedahay waana dhici kartaa in la yidhaahdo haddii aan wax u soo kordhayaa jirin cudurdaarku inuu zuulana aan laga baqaynin oo aan la filaynin waa iska ansaxaysaa in la yidhaahdo waa suurtoobi kartaa laakiin aad uma jasminaya mas'aladaas wallahu aclam su-aashanna waa su-aal muhima waxay ku saabsan tahay gabadha uurka leh ee aan soomi karaynin haddii bisha awalkeedii fidye laga bixiyey soomista aynay soomi karin daraaddeed ra'yiga sidaa odhanaya iyadoo lagu soconayo hadday bisha dhexdeeda umusho intaa dambena fidyadii ma laga bixinayaa mise waa laga duwayaa jawaabtu waxay tahay inta dambe fidyada laga bixin maayo dhiigga nifaaska intay ku jirto maanic sharcigaa u diiday inay soonto marka dhiiggaas nifaaskana waxa uu la mid yahay dhiiggii xaydka fakunaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa marka xaaladdaa dhiigga ay ku sugan tahay nifaaska ama dhiigga dhalmada ay ku sugan tahay ilaaba ilaa iyada waa in la qalleeyaa fidyo lagama bixinaayo waayo yacni ilmaha daraaddeed umay soomi kari waayin ee waxay u soomi kari weyday waxa weeye maanic baa ka horreeyey ka weyn oo ah markaa soomba inaanu ka ansaxayn oo dhiiggii dhalmadu uu joogo taasna qallaa ka waajiba oo dhiigga xaydka ayuu taa la xukum yahay marka waxay noqonaysaa inta ay dhiigga dhalmada ku jirto ilaaba ilaa inay qallayso walow haba nuujinayse wallahu aclam waxa markaa su-aashu tahay fidrada ma lacag baa lagu bixinayaa mise raashin jawaabtu waxay tahay waxaa ku soo aroortay axaadiista in markaa lagu bixiyo cunto in lagu bixiyaa soo aroortay culammada badankooduna waxay leeyihiin in lacag lagu bixiyo kuma ansaxaysay leeyihiin badanku saasay leeyihin culammada qaar oo wax ka soo reebayaa waa jiraan oo xaalaadka qaarkoodoo dani keensatay oo kale ka soo reebay marka asalkay ku soo aroortay adilladu ay sheegaysaa waa in raashin lagu bixiyo wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxa salaaddii cishe ay dhaafto oo taraawiixdii oo la tukanaayo yimaadaa ma gaar buu u tukanayaa mise taraawiixda waa ku xidhan karaa jawaabtu waxay tahay waa ku xidhan karaa taraawiixda oo way ansaxaysaa salaadda ruuxa faralka tukanaya ee ruux sunno tukanaya ku xidhay way ansaxaysaa sidaa lidkeeduna waa bannaan tahay wax dhibina markaa kuma sugna wax xarajoo ku jiraa ma jiro ruuxa safarkiise hadduu ku xidho yacnii ruux muqiim ah salaaddiisa waa inuu taam yeelaa hadday tahay noocii la qasrin jiray waa inuu dhammaystiraa wallaahu aclam ha su-aashu waxay ku saabsan tahay qofbaa fidyadii wuxuu ku bixin jiray muddo labaatan sano ah ayuu lacag ku bixin jiray oo cunto kuma bixin jirin waxaan markaa u fahmay ruux cudurdaar lahaa inuu yahay marka maadaama uu lacag ku bixin jiray oo aanu markaa in cunto lagu bixiyo inay laasim tahay aanu ogayn maxaa ku waajibaya muxuuse xukunkeedu noqonaya jawaabtu waxay tahay masalada ku saabsan lacag ma lagu bixin karaa mise laguma bixin karo madaahibta qaarkood baa banneeyo madhabta abu xaniife ayaa qabta inay bannaan tahay daa'ifo kale culammada ka midina waxay markaa yidhaahdeen haddii ay markaa xaaja keensanaysoo baahi keensanayso waa lagu bixin karaa ha yeeshe culammada badankoodu waa diidayaan adiladana waxaa ku soo aroortay cuntaa ku soo aroortay ee wax kale kuma soo aroorin wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin طacaam baa aayadda qur'aankaa ku soo arooray calaa kulli xaal waxaynu ku soo ururinaynaa ruuxaas haddii mar loo fatwoodo culama u fatwootay oo sidaa loo sheegay in markaa si kalena aanu markaa isagu maqline sidaas loogu fatwooday fatwadaana uu ku camal falay wixii tegey ma soo celinaayo in shaa allaahuna waa ka asaxday waayo dadka caamadaa waxaa saaran fatwada culammada inay ku camal falaan baa saaran oo iyagu maadaama aynay garanaynin sidanaa raajix iyo sidanaa marjuuxa aynay garanayn mar haddaan fatwadu hawaraac ayna iyaga ka ahayn aan leelay kanaa kuu fudaydiye iska qaado aynay ahayn ee ay tahay kii loo sheegay uuna u qaatay sharcigu inuu sidaa yahay wax dhibi kuma sugnaa marka in sha allaahu lama soo celinayo waana mas'alo culammadu isku khilaafsan yihiin marka wejay leedahay fatwada loogu fatwooday haddii khata iska maxdiya ay noqon lahayd oo dee ijmaacay culammadaba khilaafsan waxaa la odhan lahaa markaysagaa dib u bixi baa la odhan lahaa maadaama aynay sidaas ahayn oo yidho ta'wiil ay leedahay waxaan leenahay taa horee tagtay waxba ma soo celinaayo laakiin wixii dambe ha ku dadaalo sida ixtiyaadka ah ee axwadka ah inuu markaa la yimaado oo uu raashinka ku bixiyo taas yada ha ku dadaalo wallahu aclam waa su'aal fiican waxay ku saabsan tahay filimkan ay dadka qaarkood matelayaan saxaabadii iyo khulafaa uraashidiinkii qaarna marka ay matelayaan gaaladii ay matelayaan filimka caynkaasa ee dadku ay ku mashquuleen ee daawanayaan maxaa xukunkiisu noqonaya jawaabtu waxay tahay waxaasi ma bannaana waa mid xaaraan ah waxyaalo badan baa keensanaya inay xaaraan noqoto waxaa ka mida waa midda koowaade dad baa gaalo matelaya oo gaaladii iska dhigaya oo hadalladii gaalnimada ku hadlaya abujahal buu iska yeelyeelayaa hadalkii kufrigiiyo gaalnimada ahaana waa ku hadlaya dee gaalada in la matelo laysu ekaysiiyo la shabbahaana ma bannaana man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ta kale dad liita ayaa markaa isu ekaysinaya saxaabadii fadliga badnayd oo shakhsiyadii markaa waxa weeye saxaabiga ee faadilka ahaa ee fadliga badnaa doonaya inuu matelo oo uu yidhaahdo markaa anigu waxaan ahay markaa saxaabi hebel baan ahay taasina waxa weeye waxay noqonaysaa yacni markaa saxaabada qadarkoodiiba meel lagaga dhacayo ayay markaa noqonaysa ee ta kale waxyaalaha markaa ay koobsanayaan wada saxiix ma aha oo wax wada saxa yacni waxa weeye ma aha waxyaalo fara badan oo markaa dhib leh ayaa ku jira oo markaa ku sugan sidaas aawadeed in markaa la sameeyo iyo in la daaro iyo in markaa la daawado lagu mashquulo midnaba ma aha waa in markaa la yska ilaaliyaa waxyaalo fara badan oo xaaraanay koobsanayaan aad iyo aada ha laysaga jiro wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay khudbadda markuu ku jiro khatiibku oo khudbadaynaayo nebiga ma lagu sallinaya hadduu nebiga soo qaado mise laguma sallinayo taa jawaabteedu waxay tahay salliga nebiga in lagu salliyo marka magiciisa la soo qaadee la sheego waa waajib asal ahaan siday markaa adilada qaarkood laga qaadanayo culamada qaarna ay ku tageen laakiin wakhtigan khudbaddana waxa waajiba in la aamuso laba waajiboo mid waliba caam yahay ayaa meesha ku kulmay keebaa labada la hormarinayaa ma waajibkii aamusa ahaa oo caam ku ah salli iyo hadal kaleba in laga aamusayo caam ku ahoo si guud u tilmaamaya mise waajibkii ahaa nebiga ku salliya marka magiciisa la soo qaado ama la sheego oo isaguna caam ku ahaa wakhtiga khudbadda iyo wakhtiyada kaleba culammada qaarkoodba mid bay hormariyeen ha yeeshee qowlka aan filaayo inuu saxiixa yahay oo qawiga yahay waa in markaa la aamusayo khudbadda markaa uu khatiibku ku jiro inaan nebiga lagu sallinaynin sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ruuxa markaa saaxiibkii ku yidhaahda marka khatiibku khudbadaynaayo aamus ku yidhaahda laqwi buu la yimi aamus inuu ku yidhaahdaana waa macruuf la amrayo macruufka in la amraana xilliga kale wuxuu ahaan jiray waajib buu ahaan jiray marka iyadoo xilliga kale uu waajib ahaa ayaa haddana waxaa la tilmaamay xilligan khudbadda inuu la yimaado oo yidhaahdo ansito macruufkaa uu is yidhaahdo amar ruux markaa agtiisa joogo hadlaya uu yidhaahdo aamus inuu markaa laqwi ku dhacay marka sidaas aawadeed qowlka raajixa qawiga wuxuu yahay inaan xaaladdaa xataa nebiga lagu sallinayn sala allahu alayh wasalam ee aamuskii lagu sugnaanayo wallahu aclam su-aashani waxay ku saabsan tahay ruuxii waalidkii dhintay qur'aan ma u akhrin karaa qur'aanka akhrintiisa dadka dhintay loo akhrinayo khilaaf baa ku jira ma gaadhaya mise ma gaadhayo waxase la hubaa ducadu inay gaadhayso waa la hubaa sadaqaduna inay gaadhayso waa la hubaa labada mid walba adilana waa ku soo aroortay culammaduna waa ku kulansan yihin oo waa isku waafaqsan yihin laakiin qur'aanka khilaaf baa ku jira ma gaadhayaa dadka dhintay mise ma gaadhayo a'immada qaarkood oo shaafici ka mid yahay wuxuu leeyahay gaadhi maayo a'immada qaarkoodna waxay leeyihiin waa gaadhayaa marka mid la huba ma aha axaadiis ku soo aroortoo nebigu ku sheegay in qur'aanku dadka dhintay gaadhayo ama in loo akhriyaana ma jirto saas aawadeed shayga la hubo aad ha loogu dadaalo oo ducada iyo sadaqadda ah maalin walbana inaad u ducayso waalidada yacni waa inaad aanad markaas seegin aad maalin walba u ducaysaa waayo ducadii wax kuu kalifaysaa ma jirto mooyaane carrabka inaad dhaqdhaqaajiso way fududdahay waxtarkeed iyo nafcigeeduna waa weyn yahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waalidadooda inay ilaawaanoo laga yaabo markaysagaa sannad hadday doonaan markaa inayna odhan ilaha waalidka u dambi dhaaf khaasatan wakhtigu markaa yaraan oo kale hadduu isagoo yar hadduu dhintay oo kale inuu iska ilaawaa dhici karta marka taasoo kale waxa weeye munaasib ma aha shukrigii labada waalid loo shukri naqaayay waxaa ka mid a ducada ilaahay loo baryaayo marka kulla yawm maalin kasta waa inaad markaa ilaahay u baridaa labadaada waalid hadday nool yihiin iyo hadday dhintaan mid walba ducada waa u baahan yihiin wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay salaaddii sunnaha ahaa anoo ku jira ayaa salaaddii faralkaa la qiimay dabayaaqadii salaadaanan joogo ataxiyaadkii baan ku jiray miyaan ka baxayaa salaadoo faralkaan gelayaa mise intaa yar waa sii dhammaysan karaa waxaa ku soo arooray axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee nebigu yidhi idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba haddii salaadda la qiimo salaadi ma jirto ta faralka a mooye salaad kale ma jiro salaad kale ma jirto wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat haddii salaadda la qiimo taa la qiimay mooye tu kale ma jirto walow faral baa ha noqoto marka sidaas aawadeed haddii waxa weeye salaaddii sunnaha isagoo ku jira faralka la qiimo haddii takbiiratulixraamka aanu ka gaadhaynin ma dhammaynayo ee waa ka baxayaa laakiin haddii kale yacnii sida uu u kulminaayo fadiiladan horena inay ugu sugnaato ta dambana markaa uula yimaado oo xagga macnaha marka laga eediyo maqsuudka ila maqsuudka sidan loo yidhi waa maxay maqsuudka loo yidhi waxa weeye waa in salaadda faralkii ayna dhaafin yacni haddii daahirka lafdiga lagu xisaabtamo oo daahirka la qabsado waxay noqonaysaa in laga baxo haddii macnaha iyo maqsuudka laga eegana waxay noqonaysaa haddii salaaddaa wax ka midi aynay ka tegaynin ee awalka salaadda uu gaadhayo takbiiratulixraamka imaamka la xidhan karo inuu intaa iska dhammaysan karo si markaa waxa weeye macnihii iyo maqsuudkii markaa loo eego waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda axadnaba yaanu casar tukanin fii bani qurayda inuu ku tukado mooyaane saxaabadii qaarkood daahirka lafdigay qabsadeen oo waxay yidhaahdeen nebiga ayaa yidhi bani quraydo meelaan ha ku tukanina sidaas aawadeed salaaddii casaroo gabaabsi ay arkeen oo qorraxdii sii dhacayso waxay yidhaahdeen bani quraydo meelaan hayn ku tukan mayno bani quraydana waxay gaadheen qorraxdii oo dhacday dabadeed casarkii markaasay tukadeen saxaabada qaarkood saxaabada qayb kaloo ka midina waxay yidhaahdeen war muraadka looga jeedee nebigu hadalka uga jeeday degdega bay ahayd oo degdeg u gaadho reer bani qurayda mar haddii macnaha loo jeeday kaa yahay oo maqsuudku sidaa yahay dee salaadda jidkaannu kusii tukanaynaa si aan markaa salaaduna wakhtigeedu aanu u dhaafin marka qolona daahirkay qabsatay daahirka lafdiga qolona macnaha maqsuudka abay milicsatoo eegtay labada weji waxa sii fiicnaansha badnaa labada midna nebigu ma canaanane ee oo tacniif iyo dagaal kuma samayne waxa sii fiicnaa qolada markaa macnaha iyo maqsuudka eegtay qolada kalena waxaa loo canaanan waayey oo loo dagaali waayey mujtahidku hadduu ijtihaado xataa khata'o laa yucanaf lama dagaalo oo lama canaanto oo lama dhaleecaynayo ficilkiis waxa ugu badan ee uu samayn lahaa ee la odhan lahaa la kaalayna waxay tahay in la yidhaahdo salaadda la kaalay oo qalle salaaddiina waa tukadeen sidaas aawadeed labada weji waxaa sii fiicnaa wejiga markaa macnaha maqsuudkaa eegaya ayaa sii fiicnaa marka waxa weeye awalka salaadda haddii laga gaadhayo takbiiratulixraamka ruuxu haleelaayo yacni inta yar salaadda markaa ha ka gaadhsiiyo ha ka baxo marka awalka ha ka gaadho haddaanu ka gaadhayn walow takbiiratulixraamku inay dhaaftaba ha noqotee ha ka baxo oo salaadda faralka ah yacni markaa ha la galo imaamka wallahu aclam wuxuu tilmaamay su-aasha dadka qaarkood baa waxaa laga soo duubay iyagoo si khalada u tukanayo salaaddii loo saxaayo maxay noqonaysaa xukunkeedu waxyaalaha markaa la duubaayo xaajo keensanaysa sida khaladkaa in laga duubo ruuxa oo la yidhahdo wax baanu ku saxaynaa looma baahna odhaahda ayaa lagu saxayaa salaaddana dadka in la tuso nebigu waa ku saxay oo ficil ahaanna waa u tusay waxaanu idhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaan u tukaday si la mida u tukadaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo dhacday salaad sunno aho laba ragcadooda nebigu mimbarka korkiisa inuu ku tukaday mimbar ku koray laba ragcadood buu ku tukanayey marka rukuucdiiyo sujuudda waa ka soo degayey oo hoostuu ku sujuudayey marka kalena mimbarkuu korayey waxaa laga qaadanayaa dhaqaaqaa uu marna mimbarka ku korayo marna kaga soo degaayo salaaddii inaanu waxba yeelayn baa laga qaadanaya waxaanuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii si ay iigu dayataan salaadaydana u barataan ayaan markaa sidaa u sameeyaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka dadka culammada ahi way tusi karaan dadka salaadoo war sidaasaa loo tukadaa marka laakiin dariiqooyinkaa qaldane kale in la sameeyo ma aha su-aasha kale waxay ku saabsan tahay masaajidda qaarkood baa waxa dhacda taraawixda in looga duubo yacnii t v markaa laga duubo oo iyadoo la tukanaayo yacni laga duubayo dadka qaarkood markaynay doonayn sawirkaas oo sawirka u nacayaan adillada ku soo aroortay daraaddeed ay u karaahiyaysanayaan ee lagu reebaayo sawirka marka waxa weeye ruuxuu yidhaahdo safka hore aan doonayaa dee sawirkana ma doonayo waxa markaa maamulkii masjidku ku odhanayaa buu yidhi yacni xagga ka dambaysa adigu gal ayuu markaa lagu odhanaya calaa kulli xaal ruuxa caynkaas ah haddii waxa weeye safka hore markaa uu galo isaguna markaa arrinkaa u inkiro oo uu diido oo uu yidhaahdo naga daaya oo laga aqbali waayo halkiisa hadduu iskaga jiro wax dembiya kuma qabo wax dembiyo isagu ku qabaa ma jiro waxaanay noqonaysaa wax isaga lagu dirqiyay noqonaysaa laakiin inuu safkii uga baxo oo yidhaahdo yacni waan daba marayaa waxa ka fiican halkiisa inuu ku sugnaado yacni oo uu iskaga jiro markuu inkiraya diiday dabadeed xaraj isaga ka saaranna ma jire waa mid markaa waxa weeye isaga daaqadiisa iyo awooddiisa ka baxsan weeye fadiiladii safka inuu u seego yacni tan noocaas ah yacni ma aha laakiin wuxuu samayn karaa haddii taa lagu kediyo habeen ama laba lagu kediyo ama masjid aanu ka filaynin masaajidda kale aan waxba laga duubin inuu iska tago baa u salaamo iyo nabadgelyo roon oo uu uga baxayaa yacni sawirka iyo waxaas inuu ka fogaado ila xaajo keensanaysa masjid cayntii inuu ku tukado meesha ma taallo habeen waa la kedin karaayo waa lagu qaldi karaa waana dhici kartaa in la yidhaha salaaddii baa qaybi idhaafaysaa laakiin yacni wakhtiyada kale masjidkuu ku og yahay haba ka leexdo masjidada kale aan waxba laga duubaynin ya ee cid la tusayaana ayna jirin yacni waxa waye masjidada ha ku tukado wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruux rabadaantii hore wax ka tageen oo aan markaa soomin aan markii dambena qallaynin oo rabadaantii kale ka soo gaadhay muxuu yeelayaa haddii uu ruuxaasi rabadaanta hore ka tagtay cudurdaar aynay uga tegin ee cudurdaar la'aan uu iska afuray dembi weyn oo kabaa'iruu la yimi ilaahay waa inuu u toobad keenaa maalmihii ka tegayna waa inuu qalleeyaa towbadna waa inuu la yimaadaa ka murugooda ficilkaa xun ee uu la yimi waayo ramadaan in la afuro oo ruuxu cudurdaar la'aan iska afuro iska cuno waa dembi kabaa'iroo weyn culammaduna waxay isla oggol yihiin zinada iyo khamriga in la cabboba inay ka xunto oo ka daran tahay siduu imaamu dahabiba ku sheegaayo kitaabkiisa leeyahay kitaabu lkabaa'ir oo saa ku tilmaamayo muslimiintu inay saa isla ogol yihiin hadduu cudurdaar ku afuray ramadaantii hore oo cudurdaar lahaa wakhtigii u dhexeeyey labada ramadaan inuu qalleeyaa laazim ku ahayd oo waajib ku ahayd hadduu wakhtigaana aanu qallayn karaynin waxay noqonaysaa ramadaantu markay baxdo inuu qalleeyo ayaa saaran yacnii cudurdaar oo kale ayaa wakhtigaa u diiday inuu qalleeyo hadday jirto waxay noqonaysaa markay ramadaantu baxdo inuu qalleeyoay noqonaysaa hadduu cudurdaarkii ka suulay oo cudurdaarkii ka tegey hadduu cudurdaar la'aan qallayn waayey labada ramadaan intii u dhaxaysay uu qallayn waayey marka wuxuu la yimi ka gaabin buu la yimiyo waajibku wuxuu ahaa labada ramadaan dhexdooda inuu qalleeyaa waajibku ahaa oo halkaa wuxuu la yimi ka gaabin waajibkii uu ka gaabiyey ayuu la yimi iminkana waxa saaran ramadaantu markay baxdo inuu qalleeyo ayaa saaran culammada badankooduna weliba waxay leeyihiin waxaa lagu darayaa fidyaa la raacinayaayo waa inuu markaa maalin kastaba miskiin inuu quudiyo waa inuu ku daraa aahaar saxaabada laga soo wariyeyna sidaa waa sheegaysaa jamaahiirta culammaduna sidaa waa fatwoodeen wallaahu aclam su-aasha hore waxay ku saabsan tahay tobanka ramadaan ugu dambeeya hadday bishu sagaal iyo labaatan ku dhammaato habeenka labaatanaad ma soo gelayaa tobankii ugu dambeeyey mise ma soo gelaayo sida saxiixa waa soo gelayaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay yacni inuu ku sugan tahay laylatulqadrigu sagaal hadday harhsan tahay ama toddoba harhsan tahay ama shani harhsan tahay ama saddex harhsan tahay yacni markaa saas oo kale ayuu xadiiska u sheegay waxayna culammadu yidhaahdeen markay bishu soddon ku dhammaatana sagaal markay harhsan tahay waxay noqonaysaa koob iyo labaatanka markay sagaal iyo labaatan ku dhammaatana markay sagaal harhsan tahay waxay noqonaysaa habeenka labaatanaad saas aawadee habeenka labaatanaad waa gelayaayo ijtihaadkii waa lagu sii darayaa marka taana saas yadaa weeye su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay taraawiixda ruuxu markuu tukado habeennada dambe ee tobanka ah salaado dambe haddana ma tukan karaa oo ma la imanayaa salaado kale jawaabtu waxay tahay culammadu marka hore waxay isku hayaan tirada qiyaamuleylku ma mid sunnadu xadidayba oo waa maxduud mise waa mid iska mutlaqaan la xadidinoo tiraba ku xadidnayn culammada qaarkood waxay leeyihiin tiro kuma xadidna labaatan baa la tukan karaa dhowr iyo toban baa la tukan karaa dhowr iyo soddon baa la tukan karaa waa laga sii badin karaa culammada qaar baa maray laakiin wejiga fiicani waxay tahay qiyaamu leylku ramadaan hadduu yahay iyo hadduu kayrkii yahayba inuu xadidan yahay axaadiista qaar baana caddaynaysa oo xadiiskii caaisha saxiixu wuxuu sheegayaa maa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaziidu fii ramadaana walaa fii gayrih calaa ixdaa casharata rakca nebigu sala allahu alayh wasalam kama badin jirin hadday rabadaan tahay iyo haddaynay rabadaan ahaynba koob iyo toban ragcadood qiyaamka kama badin jirin habeenkii uu kacayo axaadiis kale oo saas yadaa ku soo aroortay waa jirtaa allele xadiis baa la soo wariyey sheegaaya saddex iyo toban inuu tukaday kaasna culammada qaar waa isku khilaafeenoo waxay yidhaahdeen labadaa kalee la socotaa ma labadii cishaha ka dambeeyaa lagu daray mise labadii subaxa ka horreeyaa lagu daray mise waa ka baxsan yihiin labadaba culammada qaarkood waxay leeyihiin labadii ama cishaha ka dambeeyey ama labadii subax ka horreeyaa lagu tiriyaye xadiiskaa koob iyo tobanku sidiisuu u ilaashan yahay waa siduu u sheegay ahlucilmiga qaarna waxay yidhahdeen maya labadaas waxaa lagu xambaarayaa inay tahay marmar inuu ka kordhiyo saddex iyo toban gaadhsiiye laakiin marnaba saddex iyo toban ragcadood wax ka badan haddii qowlkaaba lagu socdo oo qiyaamuleyla nebigu lama imanin qowlka odhanaaya saddex iyo labaatan baa qiyaamuleyla oo taraawiix ah ama lix iyo soddon baa ah yacni waa qowl markaa aan daliil lahayn qowl aan daliil lahayn weeye sida markaa fiicani waxay tahay ruuxu inuu markaa ku kaaftoomo cadadkii nebigu tukaday inuu ku kaaftoomo aanu ka badinin weeye cibaadaduna kuma koobnoo keliya salaad cibaadadu waa noocyaal badan tahay imaamka la tukada oo fiidkii qiyaamuleylka qaata xadiis baa muxuu ku soo arooray yacni ruuxa markaa imaamka la tukada cishaha oo dabeedna markaa salaaddii la tukada xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla ilaa inta markaa waxa weeye salaaddii la khatimayo o la dhammaynayo sidaa markaa ula tukada habeenkaa inuu kacaa loo qoraa habeenkaa inuu kacay ayaa loo qoraa iyadoo fiidkii aad u qaadatay qiyaamuleylkii naqad aad u qaadatay wakhtiga kale waxaad uga faa'iidaystaa cibaadaadka kale qur'aan akhris hadday tahay hadday wardi aad tahay aad wardiyayso oo tasbiixda takbiirta taxmiidda allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata ila billah subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim adkaartaa iyo adkaaraha la midkae adilada ku soo arooray iyo ducada iyo qur'aan akhriska kaga faa'iidayso taas yada abaa markaa kuu nafci badan dadka qaarkood fiidkii intay ka tagaan bay waxay yidhaha hadhow baan kici doonaa waxa kuu fiican marka hore inaad markaa la tukato shicaarka iyo taraawiixdaas aad la tukato tan dambe ee yacni nuska dambe markaa loo soo kacayo oo meeshii keli ahayd laga samaynaayo laba markaa waxa weeye taraawiixood ama laba qiyaam oo kala duwan laga kala samaynayo culammada qaar baaba haysta nuunnu iyo war baa ku jira taa horaa la hubaaye la tuko markaad la tukato qiyaamuleylkii adoo naqad u qaatay cibaado kale kaga faa'iidaysto nashaadkiiyo filinfircooninaad hesho wallahu aclam tan ku saabsan yacnii ninku isagoo aan soomanayn hadduu xaaskiisii khasbo iyadoo sooman sidaa inuu u jeedaan u malaynaya iyadoo hadalkiisu aanu ku caddayn khiyaar hadday u samayso oo ay isugu tagaan oggolaansho soonkii inuu ka jabaayo kafaaradiina lagu yeelanayo shaki kuma jiro waa caddahay haddii waxa weeye uu khasbo oo marnaba aan markaa iyada yeelitaan markaa aanu ka dhicin ikraahun uu ku sugnayd waxay noqonaysaa waxba inaynay ka jabin hadday laakiin marka dambe iska yeesho waxay noqonaysaa soonkii inuu markaa ka jabaayo ayay markaa noqonaysa yacni xukunkii kafaaraduna ay ka laasimaysay noqonaysa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ninku xaaskiisa ma tujin karaa haa dhibaata kuma sugna inuu tujiyo salaadda inuu tujiyo wax dhibaatii kuma jiro laakiin ragga masaajidda marka hore loo sharciyeeyo addimaadda la addimaayo inay ajiibaan baa saaran haddaanu cudurdaar lahayn haddiise uu cudurdaar leeyahay xaaskiisa inuu tujiyo waa fiican tahay haddii salaaddu lafteeda ay dhaafto yacni waa tujin karaa wax markaa dhibi kuma sugna wallaahu aclam ha su-aashu waxay ku saabsan tahay ruux baa xanuunsanaya dhakhtar buu tegey dhakhtarkii baa ku idhi dhiig iska soo qaad iska qaadkaa uu dhiigga iska qaadayaa wax ma yeelayaa soonkii mise ma yeelayo jawaabtu waxay tahay waxba yeeli maayo soomkii wax dhibina kuma sugna inuu dhiiggaa iska qaado marka wuxuu soonkii yeelayaana ma jiro culammadu masale waa isku khilaafaan ku saabsan toobinka soonka ma jebinaya mise ma jebinayo waxaana qawi oo raajaxsan inaan toobinku soonka jebinayn baa qawi ah laakiin culamo sida kala qabtaa waa jiraan culamo sida kala qabtaa waa jiraan laakiin qowlka qawigii waxay tahay toobinka uu ruuxu istoobo inaanu soonkii jebinaynin weeye waayo axaadiista ku soo aroortay afdara alxaajim waalmaxjuum waxaa markaa ka dembaysay axaadiista ruksada ah baa ka dembaysay sidaas aawadeed nebiguna sala allahu alayh wasalam isagoo sooman waa istoobay isagoo sooman waa istoobay sida bukhaarigaba ku sugan oo saxiix albukhaari yacni markaa ku sugan axaadiis rukso sheegaysaana waa soo aroortay sidaas aawadeed toobinka laftiisa waxa qawisan inaanu soonkii jabinaynin wallahu aclam su-aal wanaagsan weeye waxay ku saabsan tahay ruux baa xanuunsanayey sanadkii hore ramadaantii buu xanuunsanayey ramadaantii xanuunkaa daraaddeed uma soomin wuxuu ka rajo qabay inuu ladnaado isagaan ladnaanoo weli xanuunsanayaa ramadaantanna u soo gashay fidye ma iska bixinayaa jawaabtu waxay tahay haddii weli laga rajo qabo inuu markaa xanuunkaa ka ladnaado waa baxnaaninayaa wakhtigu qallayn karo ayuu markaa baxnaaninayaa ee fidye ma bixinayo waayo allah wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ka buka iyo ka safarka ahi yacnii ee afuraa maalmo kale inuu soomaa saarano uu qalleeyo ayaa saaran hadduu laakiin xanuunku noqdo xanuun musmin ah oo dhakhaatiirtii ay yidhaahdeen wax dawa'a looma hayo oo malaha loo badinaya ay tahay xanuunkan inaan laga bogsanaynin hadday sidaas noqoto markaa fidya laga bixinayaa laakiin haddii kale waa la baxnaaninaya haddii sidii looga rajo qabo yacni ilaa wakhtiguu ka qallayn karo ayaa la baxnaaninaya wallahu aclam ha su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxii dhallinyaronimadiisii aan soomi jirin ee laakiin markii dambe toobad keenay muxuu markaa samaynayaa sannado badan ayaanu soomin jawaabtu waxay tahay sida jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen waa in markaa uu qalleeyaa fa daynu ullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo markaa saas aawadeed waa in markaa daynkaasi iska gudaa ruuxu maalmaha markaa yacni ramadaannada uu afurayna ee cudurdaar la'aanta ku afurayna waa inuu qalleeyaa oo qallaheedii la yimaadaa waayo waa qaan saaran waajib korkiisa saaran weeye wallahu aclam su-aasha hore wuxuu yidhi imaamku markuu tujinaayo taraawiixda ragcadda ugu dambaysa hadduu wakhtiga qunuudda nebiga ku salliyo nebiga ma lagu sallin karaa jawaabtu waa haa waayo salliga nebiga lagu sallinayaa waa duco salaadana ducadu mashruuc weeye ina hadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas kalaamunnaas ma aha salliga nebiga lagu sallinaya culammada qaarkoodna qaaciday sheegeen waxay yidhahdeen dikri kasta iyo duco kasta oo salaadda gudaheeda sababtiisii soo darido salaadda gudaheedaa lagula imanaya marka hadduu imaamku ku salliyo nebiga sala allahu alayh wasalam mashruuc waxa ah in nebiga lagu salliyo wax dhibina kuma sugna fadli buu ruuxu ku helaya iyo ajar ayuu ku helaya wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxbaa wuxuu ka shaqaystaa waddadoo gaadhi dadka qaado oo marna hargayso geynaya marna burco imanaya ayuu sanadkao dhan saaran yahay marna waa sii socdaa marna waa soo socdaa rakaabuun inuu helo uu ku xidhan yahay ruuxaasi ruksada miyuu qaadanayaa mise waa iska soomayaa jawaabtu waxay tahay ruuxu mar hadduu safar ku jiro cudurdaar waa leeyahay uu ku afuro waa yeelan karaa laakiin ilaaba ilaa soonkii waa in lala yimaadaa marka wakhtigan uu safarka yahay ha iska soomo wakhtiyada qaarkood hadduu safarku dhibo ha afuro laakiin xilliyada kale ha qalleeyo laakiin inuu yidhahdo marka horena soomi maayo safar baan ahay marka dambena qallayn maayo safar baan ahay deeta noocaasi uma bannaana waajib bay ku tahay inuu soomo laabudda min sawm lagama maarmaan waxaa in la soomo marka wakhtiga uu kari karaayo oo u sahlan yahay inuu safarkiisa ku soomo ramadaantii ha soomo maalmaha ay dhibtana oo ay dhibaato ku tahayna ruksada ha qaato laakiin ha qalleeyo walow safarkiisaba ha ku qalleeye laakiin inuu yidhaahdo labadaba waa iska daynayaa cudurdaar baanan ku suganahay dee mid u bannaan maaha wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ducada qunuudda witriga soo aroortay waa koobantao waa yar tahay ducada lagu duceeyaa wakhtigaa taraawiixdana way fara badan tahay maxay noqonaysaa tan noocaas jawaabteedu waxay tahay qadarka soo arooray waa in la akhriyaa allaahuma ahdinaa fii man hadayt ilaa aakhirihi siiqo farday ku soo aroortay laakiin markuu dadka tujinaayo waa inuu jamac ku duceeyaa oo ihdinaa yidhaahdaaye ihdinii aanu odhan wax waa lagu dari karaa in wax lagu darayana waxaa laga daliishanaya camalka saxaabada oo wakhtiga ramadaantii khaas ahaan shan iyo tobanka dambe saxaabadu waa qunuudi jireen gaaladana waa habaari jireen habaarka gaalada la habaarayaana ma soo aroorin oo qunuudda witriga kuma soo aroorin taa waxaa laga qaadanayaa in la ziyaadin karo oo wax lagu dari karo laakiin sunno ma aha caado in laga dhigto duca dheer in lagu duceeyo marmar xaaja keensatay waa suurtoobi kartaa laakiin in caado laga dhigto ducada in la dheereeyaa oo aad iyo aad loo dheereeyaa waxay noqonaysaa mid markaa sunnada aan waafaqsanayn bay noqonaysaa sunnadana waxaa laga qaadanayaa yani nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiskiisa iyo aasaarta saxaabada ayaa laga qaadanaya markaa sunnada facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid marka qadarkaa in wax lagu sii daraa yacni asal waa leedahay oo waa loo hayaayoo sunnadii saxaabada ama khulafaa uraashidiinkaa loo hayaa laakiin tatwiilka ziyaadada ah in lala yimaado tan noocaasa waa inaan laga caado dhiganin ee wax laga beddelaa tan noocaas ah oo la soo koobaa yacni sida haalibka ah ducada markaa qunuudda markaa lagu ducaynayo wallahu aclam su-aasha waxay ku saabsan tahay suxuurta adaanka dambea la yidhaha la iska ilaaliyo adaankii dambena masaajiddii isku wakhti ma addimayaan buu yidhi xilliyo kala duwan bay addimayaanoo way kala horhoreeyaanoo way kala dambeeyaan goormaa la joojinayaa jawaabteedu waxay tahay sida ixtiyaadka badan li adaanka ugu horreeya cidda addinta waa in lagu joojiyo baa ixtiyaad badan oo aan la sii wadin haddii la ogaan lahaa wakhtiga inuu ka hor dhacay way bannaanaan lahayd in la sii wado laakiin mar haddaan la ogayn wakhtigii inuu ka hor dhacay yaan la sii wadine ka ugu horreeya markuu addimo wakhtiga suxuurta waa in la joojiyaa waxaynay dadka qaarkood sheegeen oo lagu kalsoon yahay waagu goortuu dilaacaa inay tahay yacni labaatanka ama koob iyo labaatanka inay tahay yacni afarta iyo koob iyo labaatan inuu waagu dilaacay ayaa dadka qaarkood markaa sheegeen oo lagu kalsoon yahay indhahooda inay ku arkeen oo magaalada dacalladeeda yaalla saas aawadeed haddii labaatan kaba la soo gaadho addimaadba aad maqasho jooji ha sii wadin adaanka ugu horreeya inaad ku joojisaana asalku yahay inaad ogaato inuu wakhtiga ka hor dhacay mooyaane marka ixtiyaad ha la sameeyo afarta iyo labaatan hadday gaadho waa in la joojiya oo aan la sii wadin wallahu aclam su-aasha kale waxay ku saabsan tahay geela sekadiisa haddii qaalini qabato oo qaalin da'dii ahi aynay ku jirin qaalin la da'aa ku jira ma qaalinkaa la da'daa baa la bixinayaa mise qaalin baa dabadda laga soo iibinayaa jawaabteedu waxay tahay qaalinkaa la da'daa inta la bixiyo ayaa lagu darayaa laba neef oo adhiya la raacinayaa xadiis baana sidaa ku soo arooro saa sheegaya haddii kale qaalin ka weyn qaalintii oo da'da ku xigtayaa la bixinayaa oo cidda sekada la siinaayo ayaa markaa laba neef oo adhiya celinaysa qaalinka la da'daana waxaa la raacinayaa laba neef oo adhiya qaalintii qabanaysay qaalinka la da'daa laba neef oo adhiyaa lagu kabayaa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay nin iyo ooridiisii u jeedaaye ayaa markaa way safreen oo socdaal bay ku sugnaayeen safar bannaan bay ku jireen ruksadii way u sugnaato safarkii lagu afuri jiray bay ku jireen way afurnaayeen dabeedna markaa way kulmeenoo galmay sameeyeen maalintuna waa ramadaan kafaaro ma lagu yeelanayaa mise laguma yeelanaayo jawaabtu waxay tahay laguma yeelanaayo waayo markaa cudurdaar maadaama ay ku afureen oo ay afurnaayeen wax dembiyaba lamay imanin marka intihaaku xurmati nahaari ramadaana biljimaac xurmadii maalinta ramadaan inay gelmo ku buriyeen oo meel kaga dhaceen yacni meesha ma taallo wax dembiyay sameeyeenba ma jirto wax la yidhahdaa ka kafaaro gudeen meesha ma taallo wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay imaamku hadduu faatixadii qalqaldayo waxaan ta'wiil ba lahayn markaa siraad malaasiinkiiyo saadku ta'wiil baabay leeyihiin marka iyadu ta'wiil baabay leedahay laakiin meelaha aan ta'wiilka lahayn ruux hadduu isku khaldaayo oo laxamdu markaysagaa yacni u akhrinaayo daal akhrinaayo carabkii soo saarayo kii dhibicda lahaa akhrinaayo ama maaliki yowmiddiin markaysagaa markaa addiin u akhrinaayo oo daal u akhrinaayo oo meeshii daadka ahayd uu taa akhrinaayo taa yacni da'dii aan dhibicda lahayn uu akhrinayo iyo waxyaalaha la midka meeshii haynka ahayd uu qaaf akhrinayo meeshii daadka ahayd uu markaa akhrinaayo ta ama intaa wax ka mida uu la imanayo xaalka noocaasa waxay noqonaysaa faatixadiisii ma asixin oo faatixadii ma garanayo saas aawadeed inuu dadka tujiyo ma aha hadduu tujinayana lagu xidhan maayo mid salaaddii lagu xidhanayoo lala tukanayo ma aha waayo salaaddiisu asixi mayso iminka meelaha qaarkood oo gobollada soomaalida ka mid ah ayaa dadka qaarkood waxay ku baraan qur'aanka markay dadka barayaan in da'da dhac la akhriyo dhac waxaad arkaysaa baa layidhi mid markaa dadka tujinaya oo akhrinaya siraadha aladiina marka hore carruurta loo dhigayana dhacdaasaa loogu dhigayaa dhacdaa ayaa loogu dhigayaa mid daadkii laam akhrinayaad arkaysaa walalayn odhanaya laam buu akhrinayaa laam faatixada waa in la saxdaa dad fara badanoo tukanaya faatixadu uma saxna ee faatixada waa in la saxdaa shadadkeeda waa in la ilaaliyaa afar iyo toban shad bay leedahay hal shad oo ka mid a haddii laga tago salaadii ma jirto afar iyo toban shad baa ku jira yacni atixiyaadku waa saasi la-eg waa in shadadkeedisa la ilaaliyaa marka waxa weeye ruuxii aan saxaynin laguma daba tukanayo ee markaa laxnigaas yani faaxishkaa la imanayo ruuxu haddaanu isagu faatixada garanayn macduur waa noqon karaa oo intuu faatixada ka baranayo dee waa inuu tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta yani subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar waa inuu ku celceliyaa laakiin waa inaanu iska fadhiisanay faatixadii waa inuu bartaa faatixadii waa inuu bartaa faatixa la'aani waa salaad la'aan marka taas yadaa waa in lagu dadaalaa ruuxii aan garanayn laguma xidhanayo laakiin waa dhici kartaa isagu inuu macduur noqdo inta uu ka baranayo in markaa dadka adkaartaas sii akhrinaya inuu noqonaayo waa suurowdaa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay khudbadda jumcada labada khudbadood dhexdooda inta imaamku fadhiyo intaa ma la hadli karaa jawaabtu waxay tahay haa dhibi kuma sugna intaa in la hadlo waayo xadiisku wuxuu sheegayaa imaamkoo khudbadaynaya ruuxna yaanu hadlin xaalkan uu fadhiistayna ma khudbadaynaayo laakiin wakhtiga uu hadli karaa waa wakhti uu ka aamin qabo inaan hadalka khudbaddu ka gelaynin oo wakhtiga khatiibku khudbadaynayo aanu hadalkiisu gaadhayn oo khatiibkiibuu arkayaa xaalka noocaasa waa ka gaadhsiin karaa waa hadli karaa laakiin waa inuu iska ilaaliyo iska jiraa inuu hadalkiisu wakhtiga imaamku khudbadaynayo inuu gudihiisa kaga dhaco khudbadda labaad oo uu ka gaadho waa inuu iska jira hadday dhacdo inuu hadlo ama ducaysto waa inuu taa iska ilaaliyaa wallahu aclam haa su-aashu waxay ku saabsan tahay islaan da'ah oo xanuunano leh macaan iyo dhiigkar iyo markaa leh oo soonkii dee dhib ku yahay ayaa waxay leedahay fidye ma bixin karaayo raashin ma bixin karaayo masaakiinta ma siin karaa mise inaan isqasbo ayaa markaa isaaranoo waajibigu ah jawaabtu waxay tahay iyada ayaa nafteeda og haddii aynay soomi karaynin oo soonkaasi dhib ku yahay oo dhib badan ay uga imanayso waa aynay soomi karaynin waxay noqonaysaa inay afurto dabeedna markaa ay fidyo bixiso oo raashin ay siiso masaakiinta ay siiso masaakiinta inay raashin siiso maalin kastaba miskiin inay quudiso yacni taas yadaabaa waajib ku noqonaysa taasaana bedel uga noqonaysa soonkii wallahu aclam waxay ku saabsan tahay su-aashu suxuurtii anigoo hayo gacanta ku haya haddii markaa addimaaddii dambe la addimo yacni suxuurta miyaan iska daynayaa waan joojinayaa mise waxa weeye waa cuni karaa jawaabtu waxay tahay adaankaa dambe hadduu waafaqsan yahay waaga dillaaciisii oo aan la ogaanin inuu ka hor maray waa inuu markaa ruuxu joojiyaa cuntada iyo cabbitaanka laakiin hadduu ogaaday wakhtigii inuu ka hormaray waaguu dillaacayey hadduu sidaa isagu og yahay waa wadi karaa cunitaanka iyo cabbitaanka waayo waaguma dillaacin buu leeyihi laakiin haddii kale oanu isagu taa ogayn waa inuu markaa joojiyaa cunitaanka iyo cabbitaanka waa inuu joojiyaa haddaanu ogayn inuu wakhtigii ka hormaray waa inuu cunitaanka iyo cabbitaanka joojiyaa madaahibta badankooduna waxay yidhaahdeen waa inuu wuxuu afka ku hayo xataa waa inuu tufaa oo aanu liqin amaa xadiiska la soo wariyey oo sheegaya idaa nuudiya lisalaati walinaa'u fii yaddi axadikum falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu haddii la addimo iyadoo weelku gacanta midkiin ku sugan yahay yaanu dhigin ilaa uu dantiisa ka guto agsarka culammadu xadiiskaa waxay ku xambaareen in loo jeedo adaanka hore waan adaanka dambe looga jeedin riwaayada la soo wariyey ee sheegaysa wa kaana almu'adinu yu'adinu idaa bazaqa alfajruna saxiixa ma ahoo kamay asixin abu hurayra ee waa daciifa wa mursala saas aawoodee in lagu fasira riwaayada daciifkaa ma suuragal aha adilada kale haddii la eegana waxay adilada kale caddaynaysaa waagu hadduu dillaaco inaan la sii wadayn wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajri waxaa loo yeelay cunitaankii iyo cabbitaankii haaya loo yeelay wakhti ay ku dhammaanayso wakhtiga ay ku dhammaanaysana waa maxay waa markay caddaato waagu marka uu caddaado waagu hadduu caddaado inaan la sii wadaynin baa aayaddu ku tusinaysa waxaa kaloo caddaynaya xadiiska kale ee markaa nebigu yidhi salى اllahu alيyh wasalam laa ymnacannakum adaanu bilaalin fainahu yu'adinu bilayl yaanu cuntadii cabbitaanka idiin diidin adaanka bilaal waayo goor habeenuu addimaa xataa yu'addina ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum ilaa uu ka addimaayo yaanu idinka mancinin marka hadduu ibnu ummi maktuum addimo in cunitaankii cabbitaankii adaankaasi diidaayo mancinaya laga qaadanaya xadiidka uu ku tusinaya wa kaana rajulan acmaa laa yu'addinu ila ida qiila lahu asbaxta asbaxta almuhim adiladaa kale waxay sheegaysaa in cunitaanka iyo cabbitaanka lagu joojinayo adaankaa dambe iyo waaga dillaaciisa in lagu joojinayo xadiidkan kalena wuxuu u fasirmi karaa si uu ku waafaqayo adiladaa kale iyo si uu ku khilaafayo hadduu labada mid walba aqbali karo sida uu adilada kale waafaqayo in lagu fasiro ayaa sax noqonaysa marka qowlka qawigii wuxuu noqonayaa in waxa weeye gacantaba ha ku hayo cabbitaankii ama cunitaankiiye haddii markaa la addimo adaankana aanu ku ogayn wakhtigii inuu ka hor dhacay inuu joojinayo cunitaanka iyo cabbitaanka waxa uu afka ku hayana tufaayo ka luqluqanayo saas weeye wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay bishan hadda shacbaan ee dhammaatay waxay inoogu dhammaatay sagaal iyo labaatan maalmood marka dadka qaarkood ayaan soomin maalintii koowaad oo yidhi bishii maanu arag khaasatan meelaha tuulooyinka iyo ayaa ka sii xag jira marka tan noocaasoo kalea dadka qaar baa sameeya jawaabtu waxay tahay bisha araggeeda marka la sheegaayo lama shardiyo ruux waliba inuu arko lagamana shardiyo meel walba in laga arko ee haddii meel waxa weeye laga arko meeshii kale isku maطalca yihiinna waxay noqonaysaa inay la soomayso suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ku sooma aragtideeda bisha la arko kuna afura aragtideeda la arko aragga haddaba waxaa loo jeedaa cid uun dadka ka midi inay aragtaan laga tilmaamaya beledkeenna ma maqal in laga arkay ha yeeshee beledo kaleaynu isku matlacnahay ayaa laga arkay beledadaa kale aynu raacnay xukuumadduna ay raacday dadweynuhuna ay raaceen qof gaarkiis inuu isaga afuraa uma bannaana waayo soonka iyo afraaddu mid waliba waa cibaada jamaaciya waa cibaado jamaca markaa jamacnimo loo samaynayo oo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam asawmu yowma yasuumu nnaas walfitru yowma yuftiru nnaas yacni soonku waa maalinta soon waa maalintay dadku soomayaan jumhuurka dadku maalintaay soomayaan baa soon ah waalfitru yowma yuftiru nnaas afuraadduna waa maalintay dadku afurayaan ruux gaarkii inuu isaga afuro iyadoo dadkii sooman yihiin ma aha ama gaarkii inuu isaga soomo iyadoo dadkii ay afuran yihiin gaarkii inuu isaga soomaana uma furra waa in markaa dadkii ahlu beledka ahaa ama wada soomaan ama wada afuraan yacni saas yadaa waa in la yeelo xataa culammadu waxay ka hadlaan ruux baa isagu bishii wuxuu ku arkay ishiis indhihiisuu ku arkay dadkii buu u sheegay qadaagii markii la horgeeyey ayaa qaadigii shahaadadiisii aqbali waayey ila cidda aragtay waa in markaa shahaadadooda cid la aqbalayo waa inay tahay qaadigii markaa wuxuu idhi ninkan shahaadadiisa dee aqbali maayo oo inuu cadli yahay oo nin lagu kalsoon yahay yahay ima sugnaan shahaadadiisii wuxuu ka soo qaaday waxaan waxba ka jirin saasi markay dhacday dadkii inaynay soomaynin garannay culammadu waxay isku khilaafaan isagu indhihiisuu ku arkay bishii ee ma soomaya mise soomi maayo markaasaa bacdi waxay yidhahdeen isagu waa arkaye waa inuu soomaa walow shahaadadiisi alla aqbali waaye markaasaa culamada qaarkoodna waxay dhahan maya ma soomaaye waa inuu waafaqaa dadka kale waa asawmu yowma yasuumu nnaas waalfitru yowma yuftiru nnaas xadiiskaa u daliilay yidhahdeen waxaa la isku hayaa ruuxaas ishiisa isagu ku arkay shahaadadiisiina la diidey ee qaadiga aqbali waayey alle khusuuskiisa ma iska soomi karaa ruuxaan isagoo arag bal ka warran oo le markaa anigu cid kalaan iska raacayaa dadkii oo dhanna sida kale ay ku sugan yihiin waxay noqonaysaa mid khalad ay noqonaysaa marka soonka iyo afuraadda mid waliba waa cibaado jamaaci ah marka dadku ama waa inay wada soomaan ama waa inay wada afuraan waa inaanu markaa dadku dadka khilaafin ruux marka haddii waxa weeye ahlu beledkaasi ay soomeen oo beled kaleba ay ku raaceen walow yaga iyoanay arkinbe waxay noqonaysaa markaa inay dadkuna la soomaan oo ay markaa waafaqaan oo aynay khilaafin wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay yani arrinka iskamatejinta ku saabsan haddii cilladu ay tahay ama sababtu ay tahay inuu ruuxu daciifayo oo taag daraanayo ma la haleeshiinaya dhiig shubiskiina ma la haleeshinaya taas ku saabsan cilladu inay markaa tahay dacfiga yani waxa weeye ma cadda tan markaa ku saabsan xijaamada ama toobinka bay culammada qaarkood yidhahdeen waa istifraaq yani dacfi keensanaya dhiig shubista culammada qaarkood waxay haleeshiyeen xijaamada toobinkay haleeshiyeen oo waxay yidhaahdeen toobinka ruuxu istoobayaa sida madhabta xanaabilo oo kale markay yidhahdeen soonkii waa jebinayaa dhiiggii hadduu iska shubo oo dhiig badan oo ruux lagu shubaayo laga shubo waxay noqonaysaa xaalka noocaasa inay toobinkii la mid tahay bay yidhahdeen oo soonkii markaa waxa weeyaan uu markaa jabayo ayay yidhahdeen laakiin culammada ka qabta marka horeba inaan toobinku soonka jebinaynin dee marka waxa weeye ma qabaan dhiigga uu shubaana in soonka jebinayo ha yeeshee ruux hadday daruuro keensatay in dhiig loo shubo aan la sugi karayna afraaddii degdeg xaaladdu ay tahay dhiig kaleoo lagu shubana la waayey in cid dhiig laga shubo mooyaane cid si kalena markaa aynay suuragal ahayn cid cudurdaar lahoo laga shubana hadda la waayey xaalka noocaasa ay tacayuntay dadka qaar baa dhiiggoodu naadir yahayoo la yidhaahdaa afraad naadira oo dhif ah ayuunbaaba la dhiiga dadkii badnaayoo kaleoo joogaa la odhanayaa cid la dhiigiba ma jirto oo lagu shubo dad baa nawaadir ah dadka noocaasoo kale ah haddii xaalad khatara ay galaan oo halis ah ay noqoto daruuro laga fursan waayey in dhiigga loo shuba yadoo la sooman yahay afraaddana aan la sugi karaynin ruuxii waa u shubayaa hadday noqoto hadhow inuu xamili waayo oo isaga qudhiisu dee xaalad galo waxay noqonaysaa inuu waxa weeye dhiiggii shubo afuro maalintana qalleeyo saas yadaa bay markaa noqonaysaa culamada qaarkoodna waxay leeyihiin qallaha iyo fidyu israacinayaa ayay markaa leeyihiin wallahu aclam waxay ku saabsan tahay su-aashu salaadda ruuxu markuu rukuucda ku soo gaadho oo uu masbuuq yahay ma laba goor buu takbiiranayaa mise hal mar buu takbiiranayaa jawaabtu waxay tahay laba goor buu takbiiranayaa mid waa takbiirat lixraam oo wuu ku xidhanayaa midna waa takbiirat lintiqaal oo qiyaamku kaga guuraya oo rukuucda u guuraya wallahu aclam su-aashani waxay ku saabsan tahay ruux baa suxuuranayey adaankii dambe ayuu wuxuu u qaatay inuu adaankii hore yahay dabeedna suxuurtiisu iska watay isagu wuxuu u haystay adaankii hore inuu yahay dabeedna markii dambe wuxuu ogaaday inuu adaankii dambe ahaa ayuu ogaaday muxuu yeelayaa taas culammadu way isku khilaafaan laakiin qowlka qawiga ay waxau yahay inaan dhibi ku sugnayn ayaa qawisan waayo waa khata ummaddanna khata'a waa laga dhaafay walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum ayaa ilaahay yidhi ina allaha wadaca can ummati alkhata'a wanisyaana ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaa badrheer mar haddayna u dhicin oo khata ay u dhacday oo kama ay ku dhacday yani wuxuu noqonayaa ruuxu macduur buu noqonaya mid loo cudur daaray yacni markaa waxbana ma saara soonkuna markaa kama burin qowlka qawiga ah marka lagu socdo waa sidaas wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay dadka cudurdaarka lihi fidyaday bixinayaan qadarkeedu waa intee jawaabtu waxay tahay qadarka la bixinayo soonka fidyada laga bixinayo qadarka la bixinaayo xadiis xadidaya lama hayo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam qaarkoodna waxaa laga soo wariyey sida anas ibnu maalik markii uu gabooboo da' noqday oo uu soomi kari waayey inuu ramadaanta afuri jiray gabowgaa daraaddeed aanu soomi karin buu u afuri jiray wuxuu samayn jiray habeenka ramadaan ugu dambeeya ayuu casuumad samayn jiray soddon miskiinna waa u yeedhi jiray soddonkaasuu dhergin jiray waxaa laga qaataa raashin bisil in la bixiyaa inay bannaan tahay oo fidyadii lagu bixin karo dadka qaar waxay moodaan inta afurinta oo xabbadaha timirta ah iyo saambuusaha yar iyo yacni koobka sharaabka ah inay tahay yacni fidyada miskiinka la siinaya intaa inay tahay mase aha haddaad raashin bisil siinayso dee calooshiisa u dhergiyo wax waxtaraya sii haddii kale raashin qeedhin bixi raashinka qeedhin qadarka la bixinaya waa intee culamada qaar waxay dhahan waa mudd sida shaaficiyadoo kale culamada qaarkoodna waxay waa nisfu saac waxaana axwad oo ixtiyaad badan in nisfu saac la bixiyo waxaa laga qaadanayaa xadiiskii kacbu bnu cajura nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi aw acim sittata masaakiin likulli miskiini nisfu saac yacni waxa uu yidhi ninkii injirtu madaxa ka gashay ma ku dhibayaa bahalaha madaxaagu markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi madaxa xiir timaha xiir dabeedna saddex mid samee ama neef qal ama waxa weeye saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi oo miskiin kastaba nisfu saac u sugnaaday bacdu ahlicilmi waxay isti'naaseen mawduuc kaleba ha ku saabsanaadee oo xaj ha ku saabsanaadee qadarka miskiin la yidhi sii oo nebigu yidhi halkaa waxa weeye markaa waa nisfu saaca meeshii kale ee markaa nebigu aanu nasgaraynin qadarkaa in miskiinka la siinayana taa nebigu nasgareeyey in laga qaato baa fiican bay culamada qaarkood yidhahdeen saas aawadeed waxaa ixtiyaad badan in nisfu saac la bixiyo haddii la yidhaahdo nisfu saac baa la bixinayaa waxay noqonaysaa kiile iyo rubuc in la bixiyo ama kiile iyo laba boqoloo garaam raashin ah in la bixiyo yani waa rubuc dhadhow kiile iyo laba boqoloo garaam in la bixiyo ayay noqonaysaa qadarka miskiinka in la siiya ay fiican tahay waa taas wallaahu aclam su-aashaasi waxay ku saabsan tahay nin baa adduun lahaa xajkii baa ku waajibay ma xajinin xoolihiina waa ka baxeen muxuu samaynayaa xoolihii intay ka baxeen bay qaan ku reebeen qaan qaan dee qaantaasi way saarantay ka dhici mayso ka dhici maayo ka dhici maayo waajibkii waa saaran yahay ya isagaa markii hore tafriid la yimiye mar hadduu intuu ku waajibay isagu xajin waayey waxay noqonaysaa xoolaha ka baxay kama ridayaan waxay noqonaysaa inay qaan ku reebeen waxaa la mida markaysagaa dadka aan xoolaha sekada ka bixin jirin ee sidaanu sekadii uga bixin jirin baa markaa xoolihii ka baxeen caydh buu isa soo taagay toban sano sekadood baa lagu leeyahay geel iyo adhiba xoolihiina ma hayo qaantiina waa saaran tahay oo sekadii ku waajibtay ka dhici mayso yani waxa weeye waxay noqonaysaa yani waxyaalaha marka waxa weeye xoolihii iyagoo baxay haddana ay dhici karto inay qaan reebaan markaa siduu u dadaali karo waa inuu markaa u dadaalaa wallahu aclam waxay ku saabsantahay su-aashii aynu ka jawaabnay yani bishii ramadaan iyadoo la eegaayo oo shacbaan ay sagaal iyo labaatan ahayd oo ayna soddonkii buuxsamin ayaa marka ahlu beledkii waa soomay oo markaa beled kale amayuu ama raacay ama meel ka mida baa laga arkay dabeedna waxay qaateen inay soomaan haddaba dad tuulo jooga ayaa iyaga warkii ma soo gaadhin asalkii horeay ku camal faleen oo ah soddonka in la dhammaystiro soddonkii shacbaan bay is yidhahdeen buuxiya may soomin dadka badankoodiina waa soomeenoo dee warka wixii maqlayba waa soomay iyagu maxay samaynayaan maalintaasi waa ka tagtaye ma maalinta kaluunbaa u kow ah mise qallaa saaran jawaabtu waxay tahay maalintaa inay qalleeyaan baa saaran waxaan farqi kale lahayn bishu inay sagaal iyo labaatan ku dhammaato ramadaan iyo inay soddon ku dhammaataa farqi ma kale leh ee hadday xataa soddon ku dhammaato iyaga sagaal iyo labaatan u noqoto maalintu way ka maqan tahay dadka qaar baa maalintaasoo kale intay ka tagaan bay waxay yidhaahdaan dee sagaal iyo labaatanna nebigu waa soomay soddonna waa soomay bimacnaa sagaal iyo labaatan haddaanu soomno inoogu faaxsan khalad weeyi waxay noqonaysaa maalintaa ka maqan waa inay markaa qalleeyaan ama soddon ha ku dhammaato ama sagaal iyo labaatan ha ku dhammaato marleyba waa inay qalleeyaan maalintaa yacani waajibku saas yadaa weeyi wallahu aclam irbadaha dawanimo loo isticmaalayo ee aan jidhka yacni quwo iyo xoog gelinaynin ama almuqadiya aan ahayn ee ta dawada keliya looga jeedo ta ah iyadu markaa soonka ma jebinayaan waxna yeeli maayaan sida markaa saxiixa ah ahlu cilmiga badankoodu ay mareen wallahu aclam waxay ku saabsan tahay su-aashu miskiinka la quudinayo wax la siinayo fidyada soonka haddii mid keliya loo macmiilo ka warran taa jawaabteedu waxay tahay mid keliya haddii loo macmiilo dhibi kuma sugnaa waayo maalin waliba gaarkeeday mustaqil u taha u madax bannaan tahay ee kuwa la yidhaahdo masaakiin kala duwan waa in la siiyaa waa sida kafaaratu lyamiin oo casharatu masaakiin ay ku soo aroortay iyo sida markaa kafaaratu dihaar ama kafaaratu lwiqaac oo sitiina miskiinan ay ku soo aroortay kuwaasaa markaa waxa weeye inay tacadud ka yimaado ay markaa tahay laazim sida saxiixa ah ee jamaahiirta culammadu ku tageen laakiin fidyada soonka maalin walba gaarkeeday mustaqil u tahay sidaas aawadeed mid keliya soddonkaba la siin karaa wallahu aclam su-aasha xaajiga aan ku khatinne waxay ku saabsan tahay dawada indhaha la yskaga shubo maxay markaa noqonaysa soonkii ma jebinaysaa mise ma jebinayso sida saxiixa ah culammadu waa isku khilaafaane shaykhulislaam ibnu taymiyana ku xaqiijiyey kitaabkiisa lahaa xaqiiqatu siyaam culamo kalena ay tilmaameen waa in dawadaa indhaha la yskaga shubayaa aynay soonkii waxba yeelaynin walow markaa yacni hoosba ha u daadegtee inaynay waxba yeelaynin weeye waayo akli iyo shurbi toonna ma aha macna alakli iyo macna shurbi midnaba ma leh sidaas aawadeed soonkii waxba yeeli mayso cala asaxiix qowlka saxiixa marka lagu socdo taasaynu ku khatimaynaa waxay ku saabsan tahay dawada cadayga hadduu ruuxu ku cadaydo maxay noqonaysaa isagoo sooman waxay taas yadaa culammadu yidhaahdeen dawada cadayga ruuxu inuu ku cadaydo hadduu iska ilaaliyo wax ka mida inay ku tagaan hadduu aad iyo aad isaga ilaaliyo yacni wax dhibi kuma sugna ayay markaa yidhaahdeen wax dhibi kuma sugna ayaa ahlucilmiga qaarkood markaa yidhaahdeen laakiin waxaa ixtiyaad badan inaanu wakhtigaa ku cadayanba ixtiyaad badan ee uu markaa la sugo wakhtiyada afuraadda ama wakhtiga hore uu suxuuranayo uu ku cadaydo saasoo kale ayay markaa yidhaahdeen marka waxa weeye sida ixtiyaadka badan lihi waa in wakhtigaas aan lagu cadayan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk